Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba go'iyo shaadhle, adoo galdhala ila jooga, adoo galadi gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyo guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin caruuree sheeka sheeko sheekadayni maanta waxay ku saabsan tahay geelow gulaalow inyaanyuur ayay ahaayeen geelow gulaalow inyaanyuurtii saaxiibo waaye inyaanyuurtii waxay karsatay baastii bariis iyo suugo markaasaa waxay dhahdee inyaanyuurtii geelow gulaalow masqulaa aadaahe baastii bariiskayga ii ilaali geelkii wuxuu dhahay haye oo kuu ilaalinaa inyaanyuurtii way baxdee caruure musqushiyay aaday geelkii wuxuu sameeyey mataqaanin caruure wuxuu ka cunay baasti ibriiskii iyo suugadiiuu ka dhameeyey waxba uguma reebin yaanyuurtii way soo laabatay markay saan dhahdabo oo digsiga feedabo waxba ma ku jiraan oo baasti ibriiskii waaba maaragtaay ebir markaasay weydiiso waxay dhahdee geelo gulaalow baasti biriiskayga aawe markaasuu wuxuu dhahay naa baastii biriiska ma arkine orod iga tag way iska soo baxday yaanyuurta waa iska maskiin oo waa la dulmiyey soomaa way iska soo baxday markay soo baxday dhulkay qoday waxaa ilaahay u saqiray dahab ayay dhulkii ka heshay koray fiirisay say ilaahay ugu mahad celiso markay korsaa u fiirisay ilaahay wuxuu siiyey luul way baxday ninay u tagtay baastii bariiskeeday soo heshay geelkii wuu soo orday asigii nin dhulkuu qoday markuu dhulkii qoday gacmihii ruf wuu alla ka siiyey kor fiiriyo maagay kor markuu eegane indhihii geb wuu alla ka siiyey wuu baxay ninkii markuu aadani qoortiaba laga jarayoo waa la qashto waa la cunay sheekadaasi waxaan ka faa'iidaynaya waxay tahay caruure qof haddii la dulmiyo dad qof dulmisid inuu ilaahay maaragtaahe oona ku moogeen qofkaas la dulmiyo adduunkiis oo aad dulmisay inaadan sina ku badbaadayn uu ilaahay ku qabanaayo yaanyuurta maskiinta aheyd waa loo xoog sheegtay xooggaas yaanyuurtaas iyo geelkaas ilaah agtiis way ka siman yihiin waa addoon ilaahay soo maahan marka qofka waxaa loo baahan yahay in aadan xoog iyo waxba aadan maaragtaaye ugu faanin sheekadeeni intaasay ku eg taha maanta caruure samoowa samow samoowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanoo xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya